kolleyse aad la socotaan waxaa la galay xilligii jilaalka la galay magaranaysaa mar kastoo jilaalka la galana waxaa iska soo baxa dhibaatooyin dhinaca biyo la-aanta iyo daaq la-aanta si guud waxaa weye daaqu hadda ma xuma laakiin dhinaca biyo la-aanta walwal fara badan ka jiraan marka ilaa shan iyo konton degmo mani qiimayntii ugu dambeysay samaynay waxaa ka jira maaragtay xoogaa biyo la-aan baa ka jirta marka saamayn guud marka la yidhaahdo hal dhibic sagaal milyan oo qof bay saamaynaysaa waana gobolada oo dhan ilaa hadda maxaad samayseen si jawaab markaas looga bixiyo goobaha hadda laga soo sheegayo abaar jawaabuhu waxay isugu jiraan wax horey loosii qorsheeyey iyo wax hadda la qorshayn doona isugu jiraan wax horey loosii qorsheeyey waxaa weeyaan si xaaladaha noocan oo kale wax looga qabto degmooyinka mar walba markii bajet la qabanayo waxaa ku jira qayb emergencyga loogu talagalay ama xaaladaha degdega loogu talagalay degmo walba waxaa weye lacagtaas iyada ah xafiiskana yaa manihi directionka bixiya ama tacliimaadka bixiya qaabka loo isticmaalayo goorta la isticmaalayo taas markaa degmo walba waxaa weeye degmooyinka qaar isticmaalay baa jiro hadda manihi kaba soo gebagabeeyeyba oo ay ka dhammaatay qaar aan weli isticmaalin baa jira marka waxaa weeye qodobka koowaad waa in lacagaha noocaasa loo isticmaalo biyodhaanka in loo isticmaalo tallaabada labaad waxay noqonaysaa ka xukuumad ahaan in dib laysugu noqdo haddii xaaladdu sii kululaato weli waxaan ku jirnaa kuurkal baan ku jirnaa haddii xaaladdu sii kululaato waxay noqonaysaa markaas dee xukuumad ahaan inaan dib isugu noqno wixii laga qaban kara iyadan laga qabto waxaa kaloo garab socota arrintaas xafiiska biyaha oo isaguna dadaal fara badan wada dadaalkaas wuxuu ku wajahan yahay in wixii ilo biyood ahee in la hubiyo macnii inay shaqaynayaan dhammaanba inay shaqaynayaan ceelashu inay shaqaynayaan meelaha biyaha laga soo jiiday webiyada inay shaqaynayaan sistamka lagu shaqaynayo inuu maaragtay u dhammaystiran yihiin wixii loogu talagalay xafiiska biyuhu marka qorshahaasuu wadaa labadii toddobaad ugu dambeysay dadaal fara badan bay geliyeen meelo badan bay kiciyeen oo sida hadda matalan nidaamkii biyaha ee birqood ka tegay ilaa marsin tegay wuu shaqaynaya hadda waa laga cabeeyaa filto oo kale biyogelinteedii macli nidaamkii baa u shaqaynaya waxyaalahaasoo dhan waa dhowrkii toddobaad ugu dambeysay wixii la qabtay weeyaan marka dadaala noocaasa socda wata ilaa hadda ma jiraan goobo si rasmi yani biyodhaamin looga bilaabay oo jawaabta biyodhaamintu ay ka socdo goobo waxaa jira muddo laba bilood oo biyodhaamin ka socotay hadda gobolka daawo oo kale waxaa weeye labadii bilood oo tegeyba biyodhaamin baa ka socotay meelaha kale shan iyo kontonka degmeen kuu sheegay biyodhaamin baa ka socota marka degmada waxaa laga yaabaa dee afar qabaloo kami shan qabaloo kamid in biyaha loo dhaaminayo kuwa kale inay weli biyo sii haystaan baa dhici karta marka way kala duduwan yihiin saydadku way kala duduwan yihiin sida degmo walba inta goobada biyaha loo dhaaminayo laakiin shan iyo kontonka degmo biyodhaamin baa ka socota xiligan waxaa tiri waa biyaha baadkii iyo calafkii maaha haddii abaarta sii socotana inay gaadhaa laga yaabaa marka taa calafkii laftirkeeda ma laga diyaargaroobi calafka laftiisu diyaargarow wuu jiraa noocan maa diyaargarow wuu jiraa xafiiska xoolaha oo kale wuxuu beeray mani beero badan oo calafkaabuu beeray kayd fara badan baa yaala marka hadday xaaladdu sii xumaato waa la isticmaali karaa taas laakiin si guud markaan eegno macnii daaqu ma xuma oo daaqu wuu fiican yahay waxaa laga yaabaa laakiin meeshii daaqu yaalay in ay biyihii ka dheer tahay baa dhici karta marka dhinaca in laga eega mooye laakiin inta badan daaqu ma xuma ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan inta badan abaaraha muddooyinkii u dambeeyey oo kusoo noqdeen deegaankeenna marka ma jiraan qorshayaal ka xafiis ahaan ama ka xukuumad ahaan la dejiyey si bal abaarta xilliga intayna dhicin kahor lagaga hortago qorshayaal waxaa jira laba qorshaa jira qorsho heer dal ah iyo mid heer deegaana midka heer deegaanku waxaa weye waa mashruucii la odhan jiray multi resilience program oo sanadkii hore la daafuray barnaamijkaas wuxuu ku wajahan yahay lix qodob oo waaweyn buu ku wajahan yahay oo dhammaantoodba macnihii suuro gelinaya in bulshada adkeysankeeda kor loo soo qaado macnihii wuxuu xooga saaraya wax soo saarka beeraha wuxuu xooga saaraya wax soo saarka xoolaha wuxuu xooga saarayaa dadka iyo magaranaysa adkeysinkooda wuxuu xooga saarayaa nidaamkan early warning ama digniinta hore in iyada lafteeda la casriyeeyo xooga la saaro marka barnaamijkaas sanadkii horaa la daafuray waa barnaamij loogu talagalay in hay-adaha iyo dalalka deeqda bixiya iyo dowladda iyo waxoo dhan ay ka wada qayb qaataan barnaamijkaas weli bilow weeyaan laakiin waxaan rajaynayna haddii uu hirgalo inuu wax badan ka taraya adkeysinka bulshada barnaamij kaloo heer dala baa jira oo hadda muddo sanadaa socday isaguna barnaamijkaas qiimeyntiisa hadda berri baa loo fadhiisanaya maantuu furmay shirku ilaa saddex maalmood buu soconaya dhowrkii macnii toddobaadba mar baa la qiimeeyaa barnaamijkaas waxaa way barnaamij lagu suuragelinayo isku filaansha in laga maarmo gargaarka maaragtay dalalka dibadda ku tiirsanaanta gargaarka in laga maarmo dalkao dhan wuuna ka socdaa waa tahay wasiir bal dhanka saadaasha iyadu maxay sheegaysaa roobabkii guga ee la filayay maadaama hadda xilli jilaal lagu jiro gabagaba jilaal kuu sii mari karo bisha abriil dhexdeeda loo diyaargaroobayo roobabkii guba in la helo balse noqon kartaa xaaladda saadaashu taa lafteedu waxa weye waa arrin iyada lafteedu ka feker u baahan weeye gugi baa inagu soo foodle gugu normally wuxuu bilowdaa dabayaaqada bishan aan ku jirnay march marka saadaasha hadda sida saadaasha dalka iyo maaragtay midda caalamiga aba waxaa jira natiijooyin ay soo dirayaan natiijooyinkaas waxay leeyihiin gugu wuxuu noqon doonaa man sidii caadiga ayd ma noqon doono sidai caadiga uu ka hooseyn doonaa bay leeyihiin magaranaysa xaaladaas marka waxay aada ugu talinayaan in laga sii diyaar garoobo oo nidaamkan early warninka in aada loo isticmaalo in dadka wacyigelin fara badan la siiyo inay biyaha ka faa'iidaystaan marka innaga deegaan ahaan waxaa weye afar iyo labaatan degmo ayaa usii darnaan doonta oo afar iyo labaatankaa degmo roobku ama maba heli doona ama wuu heli doonaa sida ay saadaalinayaan kolley ilaahay baa garanaya laakiin saadaashu sidaasay sheegaysaa marka si taas looga diyaar garoobo waxaan bilownay qorshe ah in wacyigelin fara badan dadka la siiyo waxaa la kala diri doonaa kooxaa la kala diri doonaa khaasatan afar iyo labaatankaa degmo tiiman baa loo diri doonaa marka dadka in lagu wacyigeliyo haddiiba roob uu yimaado roobkaasu inuu roob yar noqon doono marka in biyaha laga faa'iidaysto